dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka kenya kuma farxin warka ka soo yeedhay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee w f b ee sheegaya in raashinkii deeqda ahaa ee la siin jiray qaxootiga la dhimay boqolkiiba labaatan laga bilaabo bishan luuliyo raashinka la siiyo qaxootiga ayaa hore loo dhimay boqolkiiba labaatan waxaana hadda laga bilaabo qaxootigu ay heli doonaan boqolkiiba lixdan raashinkii hore loo siin jiray dadka dareemaya saamaynta ugu badan ee raashinka la dhimay waa qaxootiga ku cusub xeryaha oo iyagu ku tiirsan raashinka deeqda ah oo keliya dadka xeryaha ku cusub intooda badan looma aqoonsan qaxooti rasmiya mana helaan adeegyada la siiyo qaxootigii hore waana sababta ay ugu nugul yihiin in la dhimo raashinkii la siin jiray cabdirasaaq xasan maxamed oo ka mid a qaxootiga ku cusub xeryaha dhadhaab ayaa ka hadlaya raashinka laga gooyey iyo sida uu u saameynayo nolosha qoyskiisa raashinka hadday may qaadada jirnay nafarkii toban iyo saddexa kiilo doorkan hadda may la gooyey saddexa kiilo aa la gooyey nafarkiiba saddexa kiili la gooyey marka digirtii may la gooyey kiilo ayaa la gooyey nolosha qoyska ma ka filanya aad iyo aada aan kaleedsanya aad iyo aada aan kaleedsanya doorka oo kale haddaa ma gaaraay haddayba asoo gaaraynan haddana horaaba ugu sii dha'aba haddaa toban iyo shan beri ma gaaraay raashinka hadda aan qaadanay cabdirasaaq waxa uu sheegay in raashinka la siin jiray oo markii horeba yaraa uu wax ka siin jiray dad qaraabadiisa ah oo aan iyagu weli helin diiwaangelin iyo kaarka lagu qaato cunnada waxa uu xusay in dadkaasoo weli xerada jooga aanu hadda waxba u awoodin taasina ay ku tahay culays kale raashinka intaa la dhimin ka horba horta manugu filina ma gaarayninba bishi kale ma gaarayninba raashinka saas aad tahayna nanka kastaoo dadka waa kay roon yihiine iska dhawaataysanayne kan haddii maanta waxa ku dhammaado kaas unbaa wax lagu qaadanay dadaa jiro oo boonno aa qabin aa kuu imaado kuu joogo waxa siinayso haddaadii saa raashinka lasoo qaato wax lagu siin jira marka walaalkiiba haddina wuu joogaa welina boona ma qaadanin wax baa siin rabtaa dee kollayba haalid marhalad noocaasana haysataa hooyooyinka carruurta keligood korsada ayaa iyana ka walaacsan saamaynta uu ku yeelan karo raashinka la dhimay oo aan loo sheegin xilliga la soo celin doono madiine maxamed eenow oo ah hooyo haysata toddoba carruura oo agoona waxay ka warwarsan tahay sida ay sii noqon doonto nolosha carruurteeda oo sida ay xustay aanay ku filayn raashinka laga soo siiyey xarunta raashin qaybinta ee xagardheer baahalayumay haaladasanagadaasala baahalaylkanagada doonya maahan unun habareegoyna urdhagow saantadi una shalay imbani kukoynilay geegi saas ya alhamdulilah mugu hada hoonga dholo hata wal shaayilanka gadaw malle dhibkasana haaysada baahangna gaajoysangna una muurdeya la dhiibi yoonay bariid oo halaho ee la dhiibi war hada dhalduku korii kornome e adi inyi yaraayas hadii oonay oosadeewba dhahan ahan adi igurahalni waralaska dare bis walkalama jerta saasa lankada yaraayo lanka kisbiraayo dholo lama jeer iya aaman lafade dholo untudiyoma ana dugsiibay way marba kooyan iyona baahangna bakaleanga ad ina wal siidame madiina waxay sheegtay in raashinka la siiyey oo ay hubto inaanu ku simaynin wareegga kale ee raashin bixinta bisha dambe awgeed ay ku khasban tahay inay dadka wax weydiisato si ay u dibarto nolosha carruurteeda agoonta ah haddiiba oonayna gaarsii waa iskatutuugudaan haska hamaadan ninkii oonay kiilaga bariid kiilaga baasta hana siyo haska usudaana saasa anjal karsadoyna ah walaalka dhaha galaana marku amal hahalaana marku amal laha waaye un hadda walinana siyo bariidkanana sii odsadaan usudaana bariidkana nin kordhiyo fadaan hato moordayt hadii la kordhii fadaan ay dholooda ena moordayta lahanshiida mishaar bakeeradiya lankariya soortiya lankariya iska aamayan qaxootiga cusub oo in badan xaquuq la-aan ku ahaa xeryaha dhadhaab ayaa waayadii dambe ku naaloonayay raashinka deeqda ah ee laga siiyo xeryaha laakiin warka ka soo yeedhay w f b ayaa mugdi geliyey rajadoodii ahayd inay noloshoodu ka soo rayso sahre maxamed cali waxay ka mid tahay haweenka qoysaska cusub ee ka walaacsan raashinka laga dhimay bishii horaan okey ahaada ilaa hadda raashinkii iida loo dhime wax kalena hadda qaadanayna ma jiro raashinkaas laka beerhaynaa raashinkiina waa la gooye dhibkaasaana haystaa doorkii doorkiis ma gaarayo raashinka haddan ilmi haddan rafaad leewaayo qaxootigii hore ugu sii noolaa xeryaha dhadhaab ayaa iyana laga dhimay lacagihii gunnada ahaa ee la siin jiray bishiiba mar hase yeeshee iyagu mar walba waa nolol dhammaan qaxootiga ku cusub xeryaha axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab